magaalada muqdisho ayaa waxaa laga daafuray shir madaxeedka shanaad ee hal abuurka ganacsiga soomaaliyeed kaas oo ah madal muhiim ah oo lagu dhiirgelinayo kobcinta ganacsiga hal abuurka iyo iskaashiga ganacsatada soomaaliyeed shirkan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda ganacsato hal abuurayaal iyo marti sharaf kale ayaa diiradda lagu saarayey sida loo kobcin lahaa fursadaha ganacsi ee dalka korna loogu qaadi lahaa tayada iyo hal abuurka iyo in la xoojiyo doorka dhallinyarada iyo haweenka ku jira suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan bixi iimaan naciga ayaa ku dhiirigeliyey ganacsatada soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan dibudhiska dalka wuxuuna u ballan qaaday in dowladda ay ka go'an tahay abuurista jabi sharciyadeed iyo deegaan ganacsi oo fursad u siinaya kobcinta hal abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha gudaha aada iyo aada baan idinku bogaadinayaa doorka aada kaga jirtaan iyo sidaad isaga xil saaraysaan inaad abuurtaan madal iyo shir madaxeed lagu gorfeeyo arrimaha hal abuurka iyo kobcinta ganacsiyada intaba iyo sidaad u joogtayseen inaad shir madaxeedkan qabataan had iyo jeeraale waxaa laga yaabaa soomaalidu inay wax bilowdo laakiin joogtayntu inaguma inooma hawl yara marka waan idinku bogaadinayaa waxaa kaloon runtii aada iyo aada u bogaadinaya dhalinyarada ragga iyo gabdhahaba le ee meesha fadhiya hal abuurka iyo ganacsi abuurka intaba runtii sameeyey dhalinyaro wajiyadooda aada u yaryar yihiin laakiin marka la yidhaahdo dhowr iyo lixdan business bay kala matelayaan runtii tilmaamaysa fikirkii iyo dadaalkii iyo hal abuurkii uu xoogan yahay aada iyo aad baa umahadsan tihiin mawduuca sanadka la qaatayna waa mawduuc isaguna aada iyo aada dhumucu leh muhiim u ah lafdhabarna u ah mawduuca guud aynu ka hadlayna ah hal abuurka iyo iyo ganacsigaba oo ah siduu faarax u turjumay markaan qaato kobcinta karaa karaanka ama horumarinta karaanka aadamaha kobcinta karaanka aadamahana malaa baa la odhan karaa haddii xagga kaafiyadda la eego hal abuurka ganacsigu lafdhabar wuxuu u yahay arrimo fara badan oo ay kow ka tahay kobaca dhaqaalaha waxaa kaloo muhiim u yahay shaqo abuurka oo mushkiladaha ugu waaweyn ee na haysta ka mid ah businessyada yaryar ama kuwa dhexe ee smiska aynu naqaanaa inta badan ama boqolkiiba siddeetan aan idhaahdo statistiksadii ugu dambeeyey la sameeyey boqolkiiba siddeetan iyagaa shaqada abuura soomaaliya dunidana inta badan weliba wadamada soo koraya businesyadaas yaryar ee loo yaqaano businesyada yaryar iyo kuwa dhexe ayaa suuqa shaqada inta badan haysta innagana boqolkiiba siddeetan weeyaan kobcinta businesyadaas iyo jawigii ay ku kobci lahaayeen in loo abuuro oo ah doorka dowladda runtii muhiimad weyn buu leeyahay dowladduna runtii wax badan bay ka qabatay howlahaas hadday tahay diyaarinta sharciyada iyo siyaasadaha loogu talagalay kobcinta businesyada iyo sidoo kale soo jiidashada maalgashada maalgashi shisheeye intaba welina caqabadaha inaga haysto waxaa ka marqab ka warqabtaan dee soomaaliya marka la qiimeeyo dunida waxaan loo yaqaano the the ease of doing business meelaha ugu hooseeyaan ku jirnaa oo regulationkeena iyo sida aynu u maarayno arrimahaasi weli hawl culus baa nooga taalla waxaan rajayneynaa dadaalada hadda dowladdu wado lagu aasaasay xafiisyada howlahaas la rabo inay falkiyaan ay dhiraandhiriyaan ku howlan iyo ku biiritaanka suuqyada caalamiga aynu ku biiraynaa inay horseedaan inaynu mustawaha laynaga rabo soo gaadhno shuruudahaanay ka mid yihiin mustawaha laynaga rabo hadday tahay bariga africa iyo hadday tahay